mas-uuliyiinta jaamacadaha Soomaaliya ayaa wadamada bariga Afrika waxay ka bilaabeen dadaallo ay ku horumarinayaan oo sare ay ugu qaadayaan tayada waxbarashada tacliinta ee jaamacadaha dalka. Mas-uuliyiintaasi waxaa ka mid ah xubno ka socda Jaamacadda Caalamiga ee Soomaaliya kuwaas oo heshiisyo iskaashi dhinaca waxbarashada ah la saxiixda jaamacadaha Nairobi iyo Kenyatta ee dalka Kenya. Haddaba Shaafici Diriye Cabdi oo ah guddoomiye ku-xigeenka cilmi baarista iyo horumarinta jaamacadda SIU ayaa dadaalada iyo horumarinta jaamacaddu ay sameynayso uga warramay wariyaha v o a da Nairobi Qadar Maxamuud Xared.
ayaanta nairobi aan joognay waxaan ka wadnay kulamo aan la lahayn jaamacadaha east africa qaybo ka mid ah oo la xiriir fiican oo naga dhexeeyey kenya oo kale waxaan u joognay inaan xiriir wada shaqeyn oo naga dhexeeyo jaamacadaha kenya ku yaalla qaar qaybo ka mid ah sida jaamacadda university of nairobi iyo jaamacadda kenyatta oo aan la wadnay xiriir wada shaqeyneed oo walina wada shaqeyn hor naga dhexeysay annaga jaamacadahaan istayo ahaan waxaa nagu xooganaa saddex program ayaa nagu xooganaa inaan aan la wadaagno jaamacadahan kan koowaad wuxuu ahaa barnaamij iswadaarsi arday ama exchange program arday ayaan jirta aan keenno sanad walba oo arday caafimaada oon geyno jaamacadaha kala duwan east africa ku yaalla kenya oo kale waxaa ka mid ah jaamacadda university of nairobi waxaa ka mid ah jaamacadda kenyatta uganda oo kale waxaa ka mid ah jaamacadda makareri sidoo kale jaamacadda imbrara jaamacada noocaas ayaa jira oo ardada caafimaadka aan keenaynay khilaafsida ardada marka laga soo tago sidoo kale waxaa naga dhexeeya xiriir heshiis wada shaqeyn oo postgraduate ama waxbarashada sare oo qaybo ka mid oo masterska ah hadda oo aan u joognay dhamaystirkeeda xiriir horena soo socda walna qaybo ka qabsoomeen dhamaystirkeeda oo aan la wadna jaamacadda kenyatta heshiiskiina aan dhamaystirnay oona rajeynayno bahda bachelorada digreeda diyaariye badanee jooga soomaaliya muqdisho gaar ahaan inay ka faa'iidaystaan programyadaas iyo sidoo kale ka saddexaad ee ahaa macnaha tasiilaad iyo facilities iyo waxyaabihii waxbarashada fududeynayay oo aan isdhehaynay amaad khibrad maadaama ay jaamacadahaas dee jaamacado inay ka waaweyn yihiin ama amaad ka faa'iidaan ayagana sidoo kale waxyaaba badan naga saaciidayeen sida dee materials buugaagtii curriculumkii qalabkii practicada waxyaabaha ugu muhiimsan oo ardada caafimaadka kale ku practice gareeyaan cadetariskii ama bilaadan waxyaaban aan shaqeynayna aad iyo aad waya maxaa marka idinkaga baxay haddaad jaamacadihii ugu waaweynaa ee bariga africa gaar ahaan kuwa nairobi ku yaalay aada la kulanteen inkastoo ayna ognahay in horey aada loo hadalhayay jaamacadaha soomaaliya iyo qaabkay ku bilowdaan iyo tayada waxbarashada ka waran maxaa idinkaga baxay xaqiiqdii waxa weyn ayaa nooga baxay khibradda ayaa asal ah jaamacadahan de waa naga facilities fiican yihiin waddan amniyay ku yaalaan sanado badan waa soo jireen oo dee qaarkood qarni waa dhaafeen oo boqol sano ay dhaafeen khibradda iyo tababaridda macalimiinta iyo waxyaabahaas inoo shirgareynayan dee noo garab siinayaan ayaa aad iyo aad noo caawiyey iyo facilitieska waan isdhehayna waa noo muhiim waana rajeynaynaa dee annaga waxaynu dadku marna marna waa tartamaan marna waa iscaawiyaan laakiin hadda waxaan ku jirnaa xaalad oo iscaawin ay garab istaagaaga jaamacadahana caawinayaan I wish marka insha allahu tacala dunidan karafka aan ka rajeynaya dee inaan inuu noo noqdo xiriir wanaagsan ka faa'iidno ardada soomaaliyeed inay ka faa'iidaystaan waxtarna noo noqda kala duwanaanshaha manaahijta labada wadan ka waran manhajka kenya iyo midka kale soomaaliya aad ku shaqaysaan inta badan oo laisku dhow yahay oo curriculamka waxyaaba guudna jira waxyaaba u kala duwan yaha jira oo sida dee wadan walba waxu gaaraha jiro dhaqanadiisa gaarka iyo waxyaabaha noocaas ah laakiin inta badan isku midaa leeyahay annaga ardadana waa yimaadaan halkan exchange programka ku qaataan waxaa laga yaabaa waxa ugu badan ardada noo timaada annaga on keena halkan waa ardada oo caafimaadka khaasatan daaweynta iyo qalinka ardada marka inta waxay ku sameeyaan sanadka shanaad oo collective ah iyo sanadka lixaad oo internship ah tusaale kan collective-ka ardayga waxaa laga yaabaa semester nine-ka annaga ka ahaa jaamacaddana noqon lahaa ayaa ayagoo koox halkan yimaadaan ardadana ku fasal noqdaan qaarkood kaalmo fiican ay galaan dadaal fiican ay sameeyaan waxaan rajeynaa marka insha allahu tacala haduulan inaan si wanaagsan uga faa'idaysno khibradayna dheerin jaamacadahan marka ardaygu halkan waxaad u keenaysaan inuu practicalkii uu ku sameeyo kadibna dalku ku noqonaya ha ardaygu halkan uu yimaadaa practicalkii wixii la rabsan sanad ay ku qaataan kan lixaad lesiis waa ku qaataan qofkii fursad u hela kabacdina waddankay ku laabtaan waana arrin wanaagsan oo ardaydu aad uga faa'idaystaan khibradda tusaale oo kale annaga sidaan u samaysannahay oo kale institutionadeenna oo kale dee waddanka markuu burburo dhibaato u dhacday waxyaaba badana la burbura marka structurekii laga rabay waxbarashada dhabteeda halkan taalla annaguna dee jidkaan haynaho waxaan jeclaysanaa xoogaa bal jaamacadaha naga khibrad daroon ama naga fursadaha fiican ama naga fasilitiska fiican inay ardaduna ka faa'iidaystaan kadibna dalka kusoo celin khibraddii wixii wanaagsan ay soo barteen in laga shaqeeyo waxbarashada waddan burburay oo dagaallo iyo qaraxyo ay ka jiraan aada ayay u adag tahay bal ka waran daruufaha ay ku shaqeeyaan macalimiinta soomaaliya gaar ahaan muqdisho gaar ahaan kuwa jaamacadaha xaqiiqdii waa duruuf aada u adag macalimiinta soomaaliyeed dee waxbarashada ama sare ama hoose ka shaqeeya duruufo adeega ku shaqeeyaan dee wadanka dhibaatooyina ka jiro wax laisla ogolyaha oo cidiidana ma jirto waxaa laga yaaba mararka qaar dee arday usoo socotay fasal oo dee bas saarneed ama gaadiid kala saarneed indhib gaaro macallimiinta laftooda indhib gaaro oo meesha sida loo yimid loosugu yimaado murugo iyo dhibaato dhacday haddana dadku ma quustaanoo dee horumarka iyo mustaqbalka inay sii dhisaan ayay dadku qaateen mar walbana waa lasii dadaalaa laakiin xaaladaha ay ku shaqeeyaan macallimiinta soomaaliyeed ama ardada soomaaliyeed ay ku bartaani waa xaaladaadu adag inaysan dee isdiyuuna dadku dadaalaan waxbarashada ay sii wadaan aysan ka quusan waxbarashada ayaa waxay tahay arrin aad u wanaagsan
shaafici diiriye cabdi oo isagu ah guddoomiye ku-xigeenka cilmi baarista iyo horumarinta jaamacadda s i u oo uu ramaya qadar xareed